Magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen ilaa iyo boqol arday oo baratay xirfadaha farsamada gacanta. Munaasabada ayaa ardayda ay ku qalin jebinayeen waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maamulka degmada Baraawe, madaxda hay'adda NUWAYS iyo marti sharaf kale. Maxamed Warsame Yuusuf, madaxa mashruuca Kaafiye Plus, ayaa ka warbixiyay qaabka waxbarashada iyo muddada ardayda ay soo baranayeen xirfadaha gacanta laga qabto ee iyagu ay ahayd mid lagu kaabayo aqoontooda shaqo ahaaneed.
waa boqol gabdhood oo afartan ay barteen harqaan lixdana ay barteen qurxinta iyo cilaansaarka maanta xafladdaasaan u fadhinaa haddii ilaahay yidhaahdo degmada baraa waxyaabaha aan ka soo qabanay inta laguma koobi karo dadka ka markhaati ah barnaamijkan imika maanta aan qalinjabintiisa joogno barnaamijkan tobabarka wuxuu bilaabmay bishii saddexaad lix bilood buu socday waxaa ka faa'idaystay boqol gabdho ah iyo dumar afartan waxay baranayeen taylorinka lixdanna qurxinta iyo iyo cilaansaarkay baranayeen lix bilood buu socday bishii saddexaad buu dhammaaday si tobabar fiican bay soo qaateen oo imtixaanna waa laga soo qaaday maantana waxaan halkan u joognaa inaan maaragtay shahaadooyin guddoonsiino qalab ay ku shaqaystaanna aan ku wareejinno Qaar ka mid ah xubnaha mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ugu baaqay ardadu inay ka faa'iidaystaan waxyaabihii ay barteen isla markaasina ay la tagaan suuqyada si ay ugu kaabaan noloshooda.
inaan arko waxa waaye dhallinyaro badan oo reer baraawa in waxa waaye xirfad shaqo loo abuuro ee wixii maanta ka bilaabato waxa waaye ay hey- ay noqon doonaan dad waxa waaye shaqaystaan oo sidii shalay waxa waaye guryaha ay u joogeen ay baga muddada u ahaayeen maanta ay ugu dambayso waxaan u mahad celinahay hay-adda new west aan ognahay waxa waaye degmadan een, lafdhabarka hay-adaha u ah inay kow ka tahay gabdhaha in fursadan fursadda ugu fiican ay u noqoto siiyo maxaa loo qabanaa waay waxaa loo qabanaa inaa xirfad bartaan xirfadaan soo jeedinay oo runtii naga aqbashay hay-adda newway inay maanaa gabdhaha fursad u noqoto loo siiyo in ga- maanaa ee farsamada gacanta hadday noqon laheeday cilaansaarka iyo hadday noqon laheeday marka runtii waxaan leeyahay hay-adda newway waa mahadsantiin hambalyo hambalyo hambalyo waa guulaysateen waa guulaysateen Een, muhiimadda horta ugu horeyso qoys walba waxaa lafdhowr u ah hooyo hooyona waa gabar marka in muhiimadda koowaad la siiyo gabdhaha runtii waa wax muhiim ah sidaas darteed waa u mahad celinayaa hay-adda new wes oo maanta waxqabadkeeda ay soo bandhigto horta aada ugu faraxsanahay Farsamada gacanta ee xirfadaha gaarka ah ayaa kaalin ka qaata heerka shaqo iyo hal-abuur ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Ardada munaasabada loo qabtay ayaana muddo lix bilood ah u baranayay xirfadaha gacanta laga qabto.